xaafadda hingood welibay ku mid tahay xaafado degmada qardha shacabka ku nool iyo welibay ku cabud ahayna qashin buux dhaafiya xaafadoosha aana si lagu sheenay xaafado kale degmada welina dhibaataya ku deertaya dadkiyo xoolo oo aamayana walyaabo caafimaad soondoornya ee qashinka ka jara welina maamulka uu sawalka ubadu waaysinyaa waxaana ku mid ah bulshada degan xaafadda hingood oo warbaahinta waramayn iyo welibay xusinaa inuu halis caafimaad dariyo dareemahayaan maadaama xaafadiyo nagatito qashin qubee iyo oona dalbadeen in maamulka mas-uuliyad gaara isku saara islamarkaana dowladda tallaabo sharci ku qaada dadka qashinka kushubowa xaafado dadkiyo degiinga halkan waxaan kaga hadlayaa dhibaato na haysata haddaan nahay xaafadda xingood hoose baaq dheer iyo baaq hooseba waxaan ku leeyahay aad iyo aad baa waxaa noo dhibaateeyey qashinkii la keeni jiray xaafaddan qashinka meel fog ayaa la geyn jiray maalinba maalintay ka dambayso meeshay ka sokays meesha meel ka sokaysaa la dhigay waa la dhigay waa la dhigay ilaa laamiga iyo xaafadihii uu qashinkii soo galay waxa weeye haddii ciid la qodo haddii bulaacda la qodo haddii farmashi qashin laga qaado wax walba halkaasay xurfadihii biyuhu geli jireen oo arigu ka cabi jiray foofa oo ciyaaladu mataqaanaa ku dawaalan jireen xurfadihii waa lasoo buuxiyey qashinkii iyo qurunkii iyo wixii oo ku jiray ilmihii maxaanku dhaha biyihii ka cabaayaan oo ariga ka cabaayaan waxaanu ka cabanaynaa haddaan nahay xaafadda xingood hoose qashinka in nalaka joojiyo gedigaan xingood oo dadka xoolo dhaqatada iyo dadka tabarta daran baa u daranya qashinku waxaanu leenahay qashinka magaalada laga soo qaadaho oo dhan waxaa la geeyaa darafta daraftiina waxa weye xoolihii ayaa cunay wixii qashin ahaa baabuurtii meel gaarsiin mayso shaqaynayse waxay dhigaysaa meeshii xoolaha daaqeenkii bay dhigayaan iyagoo aan meeshii qashinka loogu talagelay geyn bay waxay dhigayaan meeshan darafta u sokaysa oo dalka xooluu daaqayeena xoolihina way ku baabi'een way cuneen suntii bay cuneen waa aad bay ugu magaalo iska dhanna qashinkeeda in halkaa keliya la geeyo annaga aad iyo aad bay noola daran tahay oo noola khaldan tahay marka waxaan doonaynaa in magaalada daafaheeda loo qaybiyo qashinka oo aan halkaa keliya qashinka la dhigin ee qashinka nalaka hagaajiyo nalaka anshaxo ayaan u baahannahay anigu waxaan ka mid ahay dadka degan xaafadda xingood khaasatan xingood hoose waxaa ceeb ku ah oo ummaddii la yaaban tahay xaafadii qashin nadaafad xumo meel walba qashin baa yaal toggii baa qashin nala keeshuba ciyaaladii baa naga jiifa gaariga ka soo qaada qashinka xaafadda kaambo iyo quryacda wuxuu ku shubayaa xingood irbadihii iyo kiniiniyadii kulli waa lagu gubayaa annagu kaasay xaafadii soo gelayaan guddoomiyaha degmada waxaan leeyahay war guddoomiye hadda xaafadaha qarrood oo isku mid a xaafadaan xingood waxa ku siyaada anu waa garan waayo awalba arrimihii horumarka horumarinta magaalada beljiyadii waxyaalaha horumarka oo socda xaafadaanu ka qataneed haddana nadaafad daro nadaafaddarre khaati ka taagan qashinkaasu ciyaaladii baa naga jiifa oo waxyaalaha qurunka irbadaha qurunka laysku duro xaafadihii baa lagu gubaaya xaafadii naf bay taagan tahay khaati kulli dadkee dad awalba iska danyar ahaa oo maxasataa oo magaalatan asaaskeedii lahaa baa qashin iyo nadaafaddarre layskugu daray awalna horeba horumar uuma socono xaafadda qoryacad oo aan nala siman saddex laami baa mara kii afraad baa loo wadaa xingood oo xaafadda intaa leega hal jibeelji ma leh waddooyinkii baa ay saaran dadkii m c h ma leh waxyaalo badan baan ka cabanayna waxa weeye xaafada waxaannu ka cabanaynaa haddii aannu nahay xingood hoose qashinka buurtaan la dhigay oo teeriyas lagu waday intaasoo sano oo afar iyo tobanka xaafadood laga soo qaadaayo oo halkaa la dhigaayo waa buux dhaafay hadda ka dambana ma jirto waannu ka hor jeednaa waannu ka iska celinaynaa haddii aan wax nooloo ka qaban degmada iyo gobolka iyo duqa magaal dhammaantood waxaannu ka codsanaynaa in nalaka meeleeyo qashinkaa qashinka weliba uusa haliska iyo caafimaadka bulshada iyo xoolo sidoo kalena weliba uusa dhibaato jeesidaya deegaanka haddii si saxe lini maarayna